galab wanaagsan dhammaantiinba waa khamiis bisha augost ay tahay sideed sanadka labada kun iyo labaatan iyo afarta halkaad naga dhegaysanaysaana waa laantaaf soomaaliga ee idaacadda s b s magacayguna waa xasan jaamac wararka maantana waxaa ugu waaweyn shaqaalaha caruurta xanaaneeya ee dalkan australia oo mushaarkooda loo kordhin doono boqolkiiba shan iyo toban kumanaan qof ayaa isu soo baxay dalka ingiriiska kuwaasoo ka soo horjeeda dibadbaxyo rabsho wata oo looga soo horjeeday dadka soo galootiga oo ka sii socda dalka u k shaqaalaha caruurta xanaaneeya ee dalka australia oo dhan ayaa lagu wadaa in mushaarka loo kordhiyo haddii xarumaha ay ka shaqeeyaan oo caruurta lagu xanaaneeyo ay aqbalaan inaysan iyaguna kordhin lacagta ay ku dallacaan waalidiinta caruurta loo hayo in ka badan afar dhibic afar boqolkiiba sanadka soo socda korarkan oo dowladda federaalka ay maalgelinayso ayaa laba qaybood loo kala qaybin doonaa iyadoo sanadka hore tobankiiba boqol la kordhin doono laga bilaabo bisha disembar kadibna shan boqolkiiba la kordhin doono labiyo toban bilood kadib premierka gobolka victoria jacinda allan ayaa daboolka ka qaaday qorsheed ay dowlad deedu ku siinaysa cisbitaalada lacaga dheeraada oo maalgelina oo gaaraya hal dhibic shan bilyan oo dollar si wax looga qabtay ayaa layidhi baahida ballaaran ee cisbitaaladaasi qabaan miss allan ayaa sheegtay in dowladeedu sidoo kale ay aqbashay labaatan iyo lix ka mid a labaatan iyo toddobo talooyin ay u soo jeediyeen quburo markaasi dowladda la talinaysay oo dib u egtay iyagu nidaamka caafimaadka gobolka dibadbaxyada ayaa kasii socda dalka u k iyadoo kumanaan qofu ay isugu yimaadeen si ay uga hortagaan kooxaha garabka fog oo si gaara iyagu u beegsanayay xarumaha ay degan yihiin dadka magangelyo doonka iyo shirkadaha qareemada ee matala dadkaasi dibadbaxyada rabshada wata ayaa bilowday toddobaadkii lasoo dhaafay kadib markii saddex gabdhood oo yaryara lagu dilay weerar mindiya meel ku dhow magaalada liverpool dibadbaxyada ayaa waxaa sii kiciyey warar been abuura oo dhanka internetka laysugu gudbinayey iyadoo lagu sheegay wararkaasi in qofka weerarka geystay uu ahaa qof soo galootiya oo diinta muslimka haysta kooxaha qabanqaabinayay meel ay ka heesi lahayd taylor swift ee magaalada vienna ee dalka australia ayaa xafladahaasi kansalay kadib markii boolisku ay xireen laba qof oo looga shakisan yahay inay qorsheynayeen weerar argagixiso nin sagaal iyo toban jira oo muwaadin austrian ah ayaa la sheegay inuu markaasi ku dhaartay inuu daacad u noqonayo kooxda i s sanadkan waxaana lagu xiray magaalada la yiraahdo tenits halka qofka kale lagu xiray magaalada vienna dowladda maraykankuna waxaa ku baaqaysaa in xaaladda gobolka bariga dhexe la dejiyo kadib markii saraakiisha maraykanku ay ku cadaadiyeen israa'iil iiraan iyo kooxaha kale inay markaasi ka baaqsadaan inay colaadda uga sii daraan weerar ayaa la filayaa maalmaha soo socda kadib markii iiraan iyo xisbulaahiba ay wacad ku mareen inay ka aarsanayaan israa'iil khaarijintii ay toddobaadkii lasoo dhaafay khaarijisay hogaamiyihii xamaas ismaaciil xaniya iyo taliyo sare oo ka tirsanaa ciidanka xisbulaahi oo la dhihi jiray fu'aad shakuur sihayaha wasiirka arrimaha dibadda ah ee iiraan ayaa sheegay in aargoosi uu dhici doono waqti ku habboon iyo qaabka ugu habboon iyaga dhanka saadaasha hawadana magaalada melbourne berito oo jimca waa roobab ayaa la filayaa inta badan weliba subaxii lix iyo toban digri ayay gaaraysaa magaalada sydneyna waa qayb ahaan daruur iyo kow iyo labaatan digri halka australian dollar maanta waxaa lagu sarifayay lixdan iyo lix senti oo lacagta mareykanka ah